بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الحمد لله الحمد لله إلهي بقى سبحانه وتعالى من هذا ودن السلام إله كونك إنك دقي أمد إسلامه أيان إلهي سبحانه وتعالى أمه النبينا إن بدأ بعد هذا intaa ka caawa dareenkaygu waxa uu kacsan yahay in badan isagoo isugu biyo shubanaya dareen laxajeclo iyo dalkii hooyo marxaladda siyaasadeed ee waddanka somalilan shacbiga somalilan iyo mustaqbalkoodu meesha uu ku socdo waddankani meesha uu ku jahaysan yahay cidda jahaynaysa halka uu u socdo halka ay taladu maanta taalo waxyaalahaas iyo wax ka badan ayaa maanta iga guuxaya wax badan ayaan marba shacbiga reer somalilan qaybahooda kala duwan kol boqoloo la hadlaa aniga oo markaa kala hadlaya hadda waxaa markaa taagan iyo siday aniga igula muuqato waxaan haddaba jeclaystay aniga oo marka hore idin salaamaya dhammaantiinba cid kasta oo dhegaysan doonta waa fariintaydan oo idin leha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxay caawa fariintaydani ku wajahan tahay maanta go-aankii ay soo saareen xisbiyada macaaradku iyo kii ka dambeeyey ee ay qaadatay xukuumaddu iyo khilaafkii soo jiitamayey ee xilliga doorashadu qabsoomayso iyo dhammaan qadiyada taasi meesha ay maaragtaan iyo hadda ay marayso iyadoo la odhan karayo waxay hadda taagan tahay halkii uga cakirayd una baahan in la helo dad waddaniyiina la xiseclo waddanka ka qaba garanaya danta iyo fuuturka meesha ay ku jirto ubadkoodu aan ka fikiraynin iyagu markaa waxa ay cunayaan iyo waxa ay xidhanayaan toona laakiin ka fikiraya bal iska daa inay ka fikiraan ubadkooda fuuturkooda ilmahoodu ilmaha ay dhalaan waxay u baahan tahay qaar ka fikiraya sida ay aasiinkoodu noqon doono laakiin in badan oo ka mida maanta hogaamiyaasha siyaasadda somalilan hagaya waxaad moodaa inay ka fikirayaan maanta xataa aanay gaashiisnayn aragtidoodu siyaasiga ah iyo meesha ay ku wadaan somalilan beri xataa inaanay gaashiisnayn baad moodaa waana ta keenaysa somalilan oo xasiloon oo nabadgelya ka jirto oo haysata shacbi xalaala oo waddankooda jecel oo diyaar u ah inay waddankooda dhistaan keliya u baahan hogaamiyo ka daacada rabitaankooda in haddana ay doorashadii xilligeedii ku qabsoomi weydo marka aad tahay qof muwaadin ah waxaa keliya oo marka aad isweydiiso kuu soo baxaya xid waxay doorashada somalilan u qabsoomi weyday inagoo garanayna shacbiga somalilan iyo doonistooda iyo wanaagooda iyo gobonnimadooda iyo sida ay uga go-an tahay in la helo somalilan oo xora oo dimuqraadiyada oo dhammaanteed hal meel u wada socota waxaa keliya oo kuu soo baxaya waxa weeye rabitaan shaksiyaad dad kooban oo aan ka fikirayn berri toole xataa aanu rabitaankooda gaashiisan laakiin maanta ka fikiraya sida ay u noolaanayaan xogaagaa tafaasiisha guuda haddii aan ka baxo waxaan doonayaa dadka shacbiga ee reer somalilan rijaalan wa nisaan rag iyo dumar ee doonaya ama garanaya inay somalilan sii jiri doonto iyadoo laba nooc jiritaankeedu uu ahaanayo inay ku noolaadaan shacbiga reer somalilan dulli iyo qalalaase siyaasadeed fidno in la abuuro waayo rabitaanka qofka shaksigaa ama ashkaasta isku dhista taladu waxa ay keenaysaa inay sahayato ummad dhan mustaqbalkooda shacbiga reer somalilan markaa haddii ay yihiin ama inta garanaysa mustaqbalkoodu haddii maanta aanay ka talin wanaagga iyo meesha uu maraya aanay taladeeda meel sii dhiganin inuu meel xun ku dambeynayo haddii ay maanta ka tashadaan oo marxaladda hadda maanta somalilan ay ka jirta ay maskax fayow iyo caqli fayow kaga saaraana meel wanaagsan mustaqbalkooda iyo fuuturka ubadkooda iyo ubadkooda ubadka ay sii dhalaan in somalilan baraare iyo barwaaqo iyo waddan nafdoon oo la isjecel yahay oo maaragtaanay ay ka jirto degaani u ahaanayo kuwaas ayaan jeclahay maanta inaan la hadlo waxaan jeclahay haddaba intaanan kuwa la hadlin inaan wax yaroo tusaale ah ka bixiyo haddii aad aragtaan hogaamiyeyaal dhaqan ama siyaasiyiin taageero xadka ka baxsan u fidinayeen xukuumadda maanta jirta ee uu hogaaminaya madaxweyne jilanya inay si sharci darraa dalka uga sii tiriso iyadoo muddadoodu dhammaatay wax doorasho aanay intaanay somalilan ka qaban dadkaasi kuwa ay yihiin ama cidda ay la sifaad yihiin baan rabaa inaan idiin sheego si aydaan ugu hudmin oo aydaan u fahmin ama aydaan isu dhihin kuwani waa kuwii odayaashiinii ama waa siyaasiyiintiinii ama waa madax dhaqameedkiinii oo idin leh dadku sidinuu ku wanaagsan yahay oo aydaan arrintaasi idinku noqonin in maaragtaanay aad ku dagantaan mar walba oo taariikhda adduunyada waxaa jira mujtamaca bini aadamka ah qaybina waxa ay doonaysaa inay maaragtaanay waktiga soo socda ee dow iyo ka fog intaba marxalad siyaasadeed oo maslaxadda ummadaas ka talinaysa in lagu hogaamiyo bulshadooda qaybina dariga dadka saaran iyo waxa maalintaa iyo quudka maalintaa cunayo keliya ayaa u muuqda waxaa haddaba jiray waktiyada qaar ama taariikhda bini aadamka soo maray qolyihii adduunyada soo maray qolo ka mid ah oo aan sii fogeyn ayaan rabaa iyo hadal uu nin hogaamiyihii meel fogaaraha ka jeediyey inaan tusaale idinku soo qaato waxaynu ognahay dadka laga soo maaragtaanay dhacay qaaradda africa la keenay qarniyadii sii horreeyey qaaradda america ama waddanka hadda loo yaqaano maraykanka inay jireen in lagu hayay addoonsi ay dad lahaayeen waxaa abuurmay rabitaan ay shacbigaas qaybo ka mida ku doonayaan inay saroobaan oo ay gobonnimo helaan oo ay maaragtaanay la sinnaadaan dadka ay la noolaayeen qaar ka mida marka ay u yimaadaan kuwaas ay ku wacyigelinayaan gobonnimada iyo sharafka iyo cisiga karaamada iyo mustaqbalka barritooda ubadkooda waxa ay dhihi jireen nolosha maanta aanu ku nool nahay nolosha aan ahayn waa maxay ereyadii michael max markaa waxaa ka mid aha hogaamiyihii weynaayo ummadda madow waddanka ku nool maraykanka ku nooleyd waktigaa kun iyo sagaal boqol iyo kontomiyadii ilaa iyo lixdankii maalinuu ka sheekeynayay ragga waktigaa noolaa qaybo ka mid oo loo yaqaanay ama ninkii loo yaqaanay house oo ahaa nin nolosha u haystay inuu habdi yahay nolol wanaagsanna ku jiro walaalkiina laga soo dhaweystay oo isagoo isu arkayay markaa maadaama aragtidiisu ama ishiisu inta ay qabanaysa ay ahayd maalintaa keliya oo aanay berri ahayn inuu nolol wanaagsan ku jiro ereyada ay ku tiraabi jireen waxaa ka mid ahaa annagu nolosha aan maanta ku jirno ta aan ahayn xaggaanu ka helaynaa nolosha ninka cad iyo barwaaqadan iyo gurigiisa taalla iyo nimcadan aanu ku jirno meesha aan halkan ahayn aanu ka helaynaa waa xaggee kuwa waxaa la misaa cid kasta oo ku tiraabaysa haddii silaanya tago oo maaragtaanay sidaa sharci darrada aanu talada dalkeeda kusii haysanin dalku qafal buu gelaya ama somalilan ma jirayso bal xataa waxay gaadheen inay nacdalaan oo ay u jeediyaan shacbiga reer somalilan cid allaala iyo ciddii doonaysa in somalilan hore u socoto aanay dib u socon oo dastuurkeeda la qadariyo oo la raaco sharciga iyo qawaaniinta u yaalla doorasho walibana xilligeeda ku dhacdo waxa ay ku sheegeen inay nacdalan yihiin iyagoo ku tiraabay in madaxweynaha hadda joogaa uu yahay boqor ama gaadhsiiye masabyo aada u sarrayso oo qaarkood shirki ku dhow waxaan haddaba idin leeyahay idinkoo aan ku hodmaynin kuwaasi waxa aad ogaataan mar walba berritooda iyo maanta inay yihiin laba maalmood oo kala duwan mustaqbalka fogi ka dhow ayaa sii bixiya dariiqa loo marayo haddii uu noqonayo dariiq rafaad iyo halaag maaragtaanay jidka lagu sii maro iyo mustaqbal iyo ummad aanay waxba u diyaarsanayn oo habow ku gaadha waqti hadda inaga fogaa dunyadii oo dhan hore u martay iyadoo iminkaba naylaga tegay iyo haddii sida wanaagsan loo maro in uma diyaarsan xagga aqoonta xagga waxtaanay caafimaadka shaqaalaha waddooyinka dhammaan kaabayaasha bini aadamka ay iska eegaan marka ay doonayaan bulshada inay la tirsamaan ummad intaas oo dhan ka dhisan inay nooga aayaan somalilan maanta berri towle ubadkeenu somalilan sidaa u qurux badan haddaynu doonayna inaynu sidaa u fikirno waxaad ogaataan waxaa keliya halkaa lagu gaari karayaa inay tahay in sharciga dalka iyo dadka u yaalla in loo hoggaansamo islamarkaana aanay cidina ka weynaanin dastuurka somalilan u yaallo oo qeexaya mudaxileedka madaxweyne kasta oo lasoo doorto iyo dhammaan hay-adaha dawliga ee somalilan ka jira sida baarlamaanka iyo gursiga waxa haddaba aan idin leeyahay anigoo aan idinku dheeraanaynin baaqaygu waxa weeye anigoo ah sudan cabdikariim faarax ibraahim oo jecel wanaaggiina iyo gobonnimadiina iyo sharafkiina somalilan oo dhan oo idin macaarad iyo maxaafidba waa in la helaa caqli iyo garasho iyo damiir intaas oo dhan fahmi karaya oo ka midh dhaliya himilada iyo rabitaanka shacbiga reer somalilan waxaanan ku tilmaami karaya go-aanka maanta ay ku dhawaaqday xukuumadda ay ciidamada telefishinka iyo raariyaha iyo meel walba laga sii daayo oo ku hanjabaya in ay xiri doonaan meel kasta oo somalilan ayatiinkeeda looga firsanayo haddii ay isku daydo inay tahay ifisaale ama tusaalayaal si laga bartay hogaamiyaashii dhigii cadka ahaa ee soo maray qaaradda afrika qaybaheeda kala duwan iyo waddamo badan oo adduunyada ka mid a islamarkaana loo yeeqin keligii taligayaasha waxaanan leeyahay kuwa noocaasa in maanta la arkaa waxa ay u tahay somalilan maalmo ka mida maalmaha taariikhda madow oo aan loo baahnayn haba yaraatee inaynu qarnigan aynu maanta ku jirno in bulshadeennu ay la kulanto aada iyo aadna waa uga xumahay waa suldaan cabdikariim faarax ibraahim oo mar kale idin salaamayo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu